فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم
qofkii uga cabsada eex ama dembi dardaarmaha ee ka sameeya heshiis qolooyinka dhexdooda oo wax hagaajiya ma saarna dembi korkiisa hubaal alle waa dembi dhaaf badane naxariis badan hagaajinta iyo samakatinanta aayaddu xustay waa amar in dardaarmaha uu ku cadaalad fala dardaarankiisa si waafaqsan xuduudda sharciga